kadib muddo toddoba-iyo labaatan sano ah oo uu dalka ka maqnaa maalintii uu yimid maalinkii ku xigtay ayuu geeriyooday kuna geeriyooday qaraxii hotel xayaat eebaha u naxariistee marxuum cabdulqaadir maxamed cali oo ahaa nin dhallinyaro ah muddo dheerna ku maqnaa dalka koonfur afrika oo ganacsi uu ku jiray kana tegay soomaaliya horaantii kunoaaqoqoaashaniyoowdii xilli dagaallo ay waddanka ka holcayeen kadib markii iskuulka uu ka baxay ayaa waxa uu soo booqday haatan waalidkiis iyo walaalihiis oo muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano uusan arkin kuna sugnaa magaalada muqdisho waxaa meydkiisa lala-aa muddo ka badan laba cisho markii qaraxa uu ka dhacay hotelka xayaat ee magaalada muqdisho haddaba doctor ayaan maxamed cali oo ay walaalo yihiin cabdulqaadir maxamed cali ayaa waxay iiga warantay sida geeridiisa ay u dhacday iyo sida qoyskoodaba ay u taabatay geeridan mahadsanid zahra bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilaahay u naxariisto dhammaan shacabka soomaaliyeed halkaas ku xasuuqmay safar horta wuxuu ka yimid maalintii khamiista saddexda b m south african wuxuu ka maqnaa muddo dhowr iyo labaatan sano ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka ammaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku ballamiye uu ku siiyey ahayd wixii uu hoteelka u tegay ma garatay waa gartay kadibna markii ay dadkii markii ay kulmeen dhalinyaradii alaabta u waday ay fadhiisteen ayagoo labaatan daqiiqa fadhidina qadartaasaa dhacday kulley saacadda unbaa un meesha ka qornayd halkaasuuna ku dhintay cabdiqaadir allah unaxariisto waa tahay bal waxaad iga warantaa marka cabdulqaadir wakti ku siman toddoba iyo labaatan sano ku dhowaad ayuu dalka ka maqnaa xagee buu ku sugnaa oo uu jiray intaas
mahadsani sahra cabdiqaadir wuxuu ku maqnaa south africa muddadaas dheer wuxuuna ahaa businessman waana ninkii curudka reerka ahaa anagoo dhanna soo garab qabtay waxbarashadeena iyo maxaa la dhahaaye nolosheena iyo korriimadeena ilaa ajri xasaaba ka siiyo kadibna wadada waddanku wuxuu ugu soo noqday dib si ula midoobo faamilka iyo booqashadaas uu ku socday laakiin waxaa dhacday in uu cabdiqaadir maxaa la dhahaaye arrinkaas uu ku baxay halkaasna uu ku dhintay muddadaas dheer uu maqnaa kabacdi adigu wuxuu rabay in faamilkan marka uu booqdo inuu wadanka dib ugu soo laabto ma garatay waa gartay oo ganacsigiisa uu dabcan soomaaliya usoo wareego soo wareego wadanka maadaama intaas qurbo ku maqnaa waxaa kaloo xusid mudan cabdiqaadir in isagoo aada u da-yar uu markaas ganacsi bilaabay noloshana harjadkaas isagoo ku jiran waxbarashadiisa uu ku dhinacootay ma garatay waa gartay isagoo marka annaga waxbarashadeena hormariyey oo in badan oo annaga naga mid ah oo aniga aan u horeeyo ay qaateen maxaa la dhahaaye waxbarashada sare ilaa b h d iyo master aan qaadanay dad badan oo walaalihiisna uu soo saaray intaasna uu asaga naftiisa annaga naga hormariyey uu noo huray waxaan rajeynayna ilaahay hortiisa in aan markhaati ka noqon inuu ahaa qof waxbarashada jecel cibaadada ku fiican ahlu diin ah maasha allah laakiin ilaahay uuna qadarin in aan maxaa la dhahaaye aan sii noolaano intaas ka badan saacadiina ay ku dhacday kolley waa un qadar rabbi waa tahay doctor ayaan waa kaaga tacsiyeenayaa bal marka dhinaca kaleta markii qaraxa uu dhacay adinka hoteelkana inuu aaday aada ogeedeen sidee buu dareenkiina noqday markiiba seed ku baadi goobteen ama ku ogaateen
faamilka hooyo iyo reerka kale waxay degan yihiin xamar laakiin aniga waxaan joogay magaalada garoowe oona halkaas deganahay aniga waxaa la iiga soo sheegay taleefon oo layidhi qaraxaasaa dhacay daqiiqado ka hor cabdiqaadirna waa lala yahay asxaabtii dhalinyarada ula joogay qaar kamid ahna waxay sheegeen in uu ay kasoo carareen asagana uu meesha ku sugnaa ma garatay waa gartay marka aniga nasiib darro labaad waxaa igu ahayd in aan faamilkana ka fogaa warkan uu taleefon igu soo gaaray laakiin ayaga isla markiiba isbitaallada ay aadeen oo dhaawacay bal wax dhimashay in lasoo sheego laakiin nasiib darro habeenkii oo dhan in uu waagii noo beriyey anigana aqadka ku jiray ayagana ay isbitaalada joogeen marka baadigoobka meydkiisa
baadigoobkii meydka intii la raadinayo ama dhaawac ama dhimasho wax un in maxaa la dhaha hoteelka la raadinayo intaasna ay sii dheeraatay oo aanan nolol iyo geeri midna la helin taqriiban wuxuu dhacay falka jimco bacda almaqrib maqribkii cishaa intuu dhexeysay habeenkii sabtidii soo gelaysa oo dhan subxii sabtida gelin hore oo dhan afarta b m meelahaasa ilaahay wuxuu qadaray wiil yar oo walaalka in uu hoteelkii galo ayadoo weli xabadda iyo dagaalkii wixi ay socdaan maxaa la dhahaa saasna lagu soo helay muxuu ahaa meydkiisi uu kor istaagay ma garatay waa gartay marka waxaa kaloo aad usii xanuun badnayd labadii dhalinyarada ahayd oo meydka soo qaadeen walaalahay markii dhagaxa meydka ay saareen in ay xaalad caafimaad ayagana ay galeen oo midna uu kooma galay midna uu aada u shoogay waa dareemi kartaa qof kula dhashay meydkiisa aa kor istaagtay weliba cabdiqaadir qarax waxba kuma gaarin xabad rasaas oo toogashaha waxay ka gashay dhinaca bidixe naagta hoostiisa waxayna uga baxday dhinaca kale ee garabka midige marka waxaan qiyaasnay inay wadnaha goysay halkaasna uu ku naf waayey jirkiisa waxba kama maqnayn ma kala googoyn alxamdulilah halkaasuu marka marxuumkaas ku xijaabtay saasaana isla habeennimadu ilaahay noogu fududeeyey oo loo asturay ana maalintii labaad waa u imid reerka iyo faamilka tacsiin laakiin ani asaga isma arkin cabdiqaadir marka adiga gebi ahaanba maada arkin walaalka muddada dheer oo uu maqnaa iyo xataa maya maya isma arkin ilaahayna ma qadarin mar dhowr jeer oo booqasho uu ku yimid marna waxaan ku maqnaa suudan iyo waxbarasho marna garoobaan ku maqnaa ilaahay ma qadarina is aragno kolley waxaan qorsheynaynay january inaan dib u kulanno hadduu ilaah yihahdo sanadka soo socdo laakiin tii rabi baa kasoo horumartay ilaahayna ma qadar walaalka in aan midowno waa tahay doctor ayaambal hadda waxaad iiga warantaa dareenka qoyskiina muddo nin intaasi la-eg cidda ka maqnaa oo haddana geeridiisa iyo soo noqodkiisa ay kulmeen waalidka maxay dareemayaan ama walaalo
kolley zahra waa qiyaasi kartaa dad intaas kala maqnaa isu hilowsanaa xataa saacado ku shidan iyo wakti aanan wada qaadanin laakiin hadde waxaa ka weyn intaas qadarta ilaahay marka labaad anagoo dad muslimiin ah marka saddexaadna iimaanka in uu dadka celinayo dee qof walba ay tahay safkaas iyo waddadaas in lagu jiro dhimashada haba kala duwanaato laakiin waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay siiba waalidka